wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug mudane xirsi yuusuf bardhe ayaa si rasmi ah ugu wareejiya hal cagaf iyo abuurka calafka xoolaha guddiga iskaashatada beeraleyda magaalada dhuusamareeb abuurka calafka ayaa si gaar ah loo gaarsiin doonaa ilaa toddobaatan qoys oo beeraley ah iyadoo ujeedadu tahay in kor loo qaado tayada daaqa xoolaha iyo waxsoo saarka deegaanka gudoomiyaha ururka ah iskaashatada beeraleyda ah galmudug ayaa uga mahad celiyey wasaaradda beeraha qalabkan ay ku wareejisay isaga oo sheegay inuu ku soo aaday xilli ay u baahnaayeen oo hadda waxaan ka mahad celinaynaa haddii alla yidhaaho qalabkan nala siiyey baabuurkan cagafkaa iyo abuurka nala siiyey waa ka mahad celinaynaa waxaan kaloo mataqaanaa ku darayaa dhibaatada yaree beeraha xaggooda waxyaabaha aan u baahannahay oo ay uga horeeyaan xayndaabka siliga faamka oo mataqaana beeraha lagu xayndaabo iyo biyaha iyo haddii alla yidhaaho dhibaatooyinka noocaas oo biyaha iyo xayndaabka naga haysta dhanka kale duqa magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedoqorow oo munaasabada goobjoog ahaa ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka ku ammaanay doorka ay ka qaadanayso wax soo saarka beeraha isagaoo tilmaamay in cagafkan iyo abuurka ay qeyb muuqata ka qaadanayaan fududeynta howlaha beeraleyda galmudug cagaftaan oo beeraleyda loogu talagalay iyo abuurkaan markii koowaad oo wasaaradda ka qibloonna waaye marka hore waa u qabtay cagafta iyo abuurka wasiir waa idinkala wareegay iskaashatada ama beeraleyda caasimadda dhuusmareeb baadada labaad waxaan ka mahad celinaa runtii adeegan inkastoo markii la fiiriyo beerahu xadka ay leeyihiin iyo inta ay la egyihiin iyo sida ay baahida dadku u qabaan abuurka hadda hal gaari caasimadda iyo intaan waxaa la eg haddana bilow fiican waaye intii ka saa'idka waa sugaynaa haddii ilahay rawen kaga fadhinaa aad baan maaragtay dadaalkan iyo garashadan aad galmudug oo dhan hadda beeraleydii u qaybiseen caasimaddana aad dhiibaysaan aan inkaga mahad celinaa waa qofku markuu haysto abuurkii haddana uu haysto qalabkii uu dhulka ku hagaaji lahaa hadda maaragtay wixii uu marka quudan lahaa waa la soo bixi karaa awood iyo tabaruu u haya ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf bare ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go-an tahay kordhinta wax soo saarka beeraha
waa baahidu sida guddoomiyuhu sheegay wax maaragtay wax ku filan maaha laakiin waxaa la yidhahdaa xabad rootigii baahi la eg bay fujisaa iyada lafteedu waxbay qabanaysaa intaani meel cilaa bay ka roon tahay guddoomiya waa soo soconnaa haddii ilaahay idmo maalinba wixii la heli karo dadka waa wada shaqaynaynaa baahida waa isla qaybsanaynaa adinkana waxaa laydinka rabaa inaa beeraha iyo wax soo saarka badisaan ummad ma jirto ku baahi baxda waxa haysan iyagu samaysan dowladaha horumar ay arkaysaan ayagaa waxooda samaystaa beerahooday samaystaan xoolahooday dhaqdaan kalluunkooday la soo baxaan warshaday samaysteen maalinba heer bay gaareen adinka marka beeruhu horey way u dayacnaayeen runtii aad baan ugu farxsanahay galmudug oo baraarugsan oo beeraha ku baraarugsan baan la soo kulmay aniguna intii tabartay waa dhiirigelinayaa wixii horumar aan ka samayn karno beeraleydana waa la samaynaynaa munaasabadan cagafka iyo abuurka calafka loogu wareejinaya beeraleyda magaalada dhuusamareeb ayaa qeyb ka ah kobcinta wax soo saarka deegaanka iyadoo beeraleyda lagu taageerayo sidii ay ku gaari lahaayeen isku filaansho